والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله صحبه وسلم تسليما كثيرا وعين وجودا بأي باب حق الزوج على امرأته كباب كاكسي هريي لا عشر كيا وجودا بأيين وآخريني xadiidka camar ibn اlaxwas aljushami radia allahu canhu khudbadiisii alaa wastawsuu biالnisaaءi khayra fainamaa huna cawaanin cindakum laysa tamlikuuna minhuna shayئa غayra dalik ila an yaأtiina bifaaxishaة mubayina waxaa macnihii waxa weeyaan aqbala dardaarankayga dumarka aan idiin dardaarmaya khayr iyo wax wanaagsanna aad u samaysaan oo ku camal fala dardaaranka noocaas ama idinku khayr isu dardaarma dumarka inaad khayr kula dhaqantaan oo u samaysaan lafdiga ah haddaba fa inahuna cawaanin sheekhaa fasiray oo wuxuu leeya asiraatun weeye jamcu caaniya caaniyana waxa weeye waa al asiira buuri marka asiirku waa qofka qafaalka ah ee la qafaasho ayaa la idhaahdaa waa qofka la qafaasho ee qafaalashada lagu haysto marka macnuhu wuxuu noqonayaa fainamaa huna cawaanin cindakum waa kuwa agtiina qafaalku ah oo sidii inaad soo qafaalateen oo kale ayay yihiin oo xukumkiina ayay ku hoos jiraan oo idinkaa u talinaya weyn waxaan filayaa maxbuus baynu habeenkii ku fasiray saxna maaha waa iska nooc markaa waxa weeye sabqulisaanun bay ahayd waa intiqaalu dihn qaala wuxuu ihi baabu nafaqati cala alciyaal ay haadaa kani baabu nafaqati cala alciyaal wuxuu baabu yahay ciyaalka in la nafaqeeyo oo la masruufo ka qofku ciyaalka uu markaa dhalay iyo cid kasta oo nafaqadiisa sharcigu uu saarayba yacni in la masruufo oo la biiliyo waay cidda qofku uu biilinayana waxaa ka mid a carruurtiisa iyo xaasaskiisa waxaa kaloo ka mid a waalidkiisii dii aanay markaa waxaysan waxaa kaloo soo gelaya dadka markaa u shaqeeya iyo addoomihiisa iyo wixii la mid ah dhammaan kuwaa inuu masruufo oo uu waxsiiyo ayaa saaran nafaqadanina waa nafaqadii waajibka ahayd weeyi qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi wacala almawluudi lahu kii loo dhalay carruurta korkiisa waxaa saaran risquhunna dumarkii wax dhalay waxa weeyaan masruufkooda iyo wa kiswatuhunna marinkooda bilmacruufi si macruufahoo wanaagsan uu masruufo una mariino marka carruurtii iyo dumarkiisii carruurta u dhalaayay labadiiba ninkiibaa ilaahay jala wacalaa uu saaray masruufkoodi iyo marinkoodi iyo maskankii iyo wixii maaragtay ay u baahan yihiin waajibka noocaasana qofku inuu dayacaa uma bannaana waa inuu dadaalo wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi liyunfiq ha bixiyo duu sacatin hodannimo midu saaxiibi min sacati hodantinimadiisa waxaa ka bixiyo oo kii ilaahay jala wacalaa waa arsaaqda u waasiciyey ee uu waxsiiyey yacnii reerihiisa iyo carruurtiisa iyo cidda uu ka mas-uulka yahay wax dee hayntiisaa munaasib u ah oo ku filan ha siiyo waman qudira qofka lagu cidhiidhiyo calayhi korkiisa risquhu arsaaqdiisuna falyunfiq ha bixiyo mima aataahu allah ilaahay wuxuu siiyey inuu waxa ka siiyo isaguna waxa ka bixiyo laa yukallifu llaahu ilaahay kalifi maayo nafsa nafna ilaa maa aataahaa wuxuu siiyey mooye wax kale ku kalifi maayo yacnii qofna waxaan ilaahay jala wacalaa u dhiibin dee laga dooni maayo oo waxaan u haynin ama awooddiisa aan ku jirin inuu qasab ku siiyo ama qasab ku keeno dee lagu kalifi maayo laa yukallifu llaahu nafsan ilaa maa aataaha se ahaatee rabbi wuxuu farayaa qof waliba wixii uu hayo inuu si macruufo wanaagsan reerihiisa iyo ehelkiisa iyo carruurtiisa uu masruufo oo sida markaa curfigu uu ku dareeray ee ugu fiican ee ugu munaasibsan uu ugu masruufo oo kii waxa badan hayay inuu wax yaroo dadka aan waxba haynin oo kale ay bixiyaan oo kale dee uu siiyo maaha kii aan waxba badan hayna wax weyn oo dadka dee aadka u maalqabeenkii waxay bixiyaan oo kale ah dee laga dooni maayo oo lagu kalifi maayo marka sidaas oo kale weeye wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi wamaa anfaqatum waxa aada bixisaan oo min shayin shay un ahaaday aya shayin kaan fahuwa yukhlifu shaygaasi aad bixiseen ilaahay baa jala wacalaa beddelkiisa idinsiin oo idiin soo weydaarin wax ka khayr badan oo markaa ka wanaagsan marka aayaadkaa guud ahaan waxaa laga qaadanayaa dee infaaqi in lagu dadaalo gaar ahaan infaaqa waajibka ah waxbixinta markaa midda waajibka ah وعn أbي هريرaةa رaضي الله عanه qاala wuxuu yihi qاala rasuul الlahi slى الlaهu عaليهi وasلم rasuulka ilaahay wuxuu yidhi diinaaru diinaar diinaarkaasoo anfaqtahu aad u bixisay fii sabiili الlaahi ilaahay jidkiisa aad ku bixisay anfaqatahu aad ku bixisay fii sabiili الlah ilaahay jidkiisa iyo macni jihaadka iyo aad ku bixisay iyo wa diinaarun diinaar anfaqtahu aada ku bixisay fii raqabatin ay fii citqi raqaba qoor xuraynteed raqabadaasina ama waa cabdi ama waa ama iyo wa diinaarun diinaar tasadaqata bihi aada ku sadaqadaysatay calaa miskiinin qof miskiinah oo baahan iyo wa diinaarun diinaar anfaqtahu aada ku bixisay calaa ahlika ehelkaaga carruurtaada iyo dumarkaaga iyo ehelkaaga acdamuhaa kawa ka ugu weyni ajran xagga ajarka aladii midka weeye anfaqtahu aada ku bixisay calaa ahlika ehelkaaga rawaahu muslim ee wixii aada ku bixisay jihaadka iyo wixii aada ku bixisay xoraynta addoomaha iyo wixii aada masaakiinta siisay iyo wixii aada carruurtaada iyo dumarkaaga iyo reerkaaga siisay kaa dambeed reerkaaga siisay baa ugu ajar weyn oo ugu fadli badan allahu akbar waayo reerkaaga iyo carruurtaada markaad biilinayso ee aada nafaqaynayso waa nafaqa iyo waxbixin iyo masruuf waajibo weeye kuwa kalena sunnay noqon karaan waajibkuna waxaynu garanaynaa inuu ka fadli badan yahay oo uu ka ajar badan yahay sunnaha soo ma aragtid oo cibaado maalan ama shay waajibah iyo shay sunno ah haddii aada fuliso waajibkii wuu ka fadli badan yahay sunnihii shaki ma laha marka ta noocaasa waa insaan loo ogaado had iyo jeer waa biilasha iyo arrintani waa arrinta inta badan dadku dee ay ku qumaan ay ka soo baxaan ta dadka in badan oo laga yaabo inaanay sadaqad badan iyo wax waxbixisi badan oo kala lahayn ee kolleyba carruurtoodiiyo way masruufaan reerahooda iyo marka haddii niyadda la wanaajiyo sidaasay sadaqad weyn u tahay ilaahay fadligiisuna waa waasic wa can abi cabdillaah ويقال له أبو عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم آه ثوبان وموليه رسولك ها مقعيس ثوبان بن بجدد بالأورنشري مقعيس آه، كنيدي سنوى أبو عبد الله أما أبو عبد الرحمن waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi afdalu diinaarin diinaarka ugu fadliga badan oo yunfiquhu rajulu ninku uu bixiyaa diinaarun diinaar weeye iyo shilin iyo lacag yunfiquhu uu ku bixiyo oo uu ku masruufo calaa ciyaalihi carruurtiisa iyo wa diinaaru diinaar weeye yunfiquhu uu ku masruufo calaa daabatihi daabadiisa iyo gaadiidkiisa fii sabiili illaahi ilaahay markaa waddadiisa iyo jihaadka isagoo u diyaarinaya iyo wa diinaaru diinaar yunfiquhu uu markaa ku masruufo calaa asxaabihi saaxiibadii fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa ay markaa isu raacayaan ee jihaadka ay wada tegayaan asxaabtiisa kuwa jihaadkii isu ay isu raacayaan weeye ee rufaqada ay yihiin rawaahu muslim marka qofku waxa uu bixiyo shilin iyo ardi iyo lacag uu qofku bixiyo waxa ugu fadli badan kuwaa kuwaana waxa ugu fadli badan sida xadiidkaa hore aynu kusoo marrayba diinaar yunfiquhu calى ciyaalih wa ahlih wa diinaaru yunfiquhu calaa daabatihi fii sabiili illaahina waxaa looga jeedaa daabadda uu ku dagaal galaayo ee jihaadkii uu ku galaayo waxa uu ku bixiyo hadduu gaadhi yahay ama waxa weeye wax la mid ah shaki ma laha lacag bay u baahantah lagu hagaajiyo lagu kiciyo oo lagu taayireeyo oo haddii xataa xayawaan uu yahayna masruuf bay u baahantah daabaddi wa diinaaru yunfiquhu calaa asxaabihi fii sabiili illah asxaabtiisa waxaa looga jeedaa dadka rufaqadiisa ah ee jihaadka ay isu raacaya waxa uu siiyo waay waxaanaynu had iyo jeer baraarujinaynaa xaadiidta in badan waxaynu ku arki doonaa iyadoo jihaadka laga warramaayo iyo fadligiisa iyo waxbixinta wax lagu bixiyo iyo wixii lamid ah marka dee jihaadka loo jeedaana waa jihaadkii sharciga ahaa weeye shuruudii saxda ahayd laga hela ee jihaadku uu lahaa dagaal kasta oo qori loo qaato oo la galaana jihaad ma aha waxyaabaha dadka qaar hadda ay sameeyaan oo ay yidhaahdaan gaalaanu ku waxyeeleynayaa dadka muslimiintaa in badan oo ka midana ay ku gumaadaan oo waxba galabsanna jihaad ma aha waa fitno iyo fawda un weeye sidaa awgeed jihaadkan in wax lagu bixiyaa ay wanaagsan tahay ee fadliga ay leedahay waa jihaadka mashruuca weeye saxda ah ee sunniga ah lalbidci jihaadka bidciga ah ma aha jihaadka bidciga ahi waa jihaad lkhawaarij wa naxwihim khawaarijta iyo dadka la midka ah ee xaqdarrada ku dagaalamaya jihaadkooda weeye waxaan leeya waa dagaalkooda iyo qitaalkooda saasaa aimada qaarkood ay ku magacaabeen jihaad bidciga inuu yahay ka shaykh lislaam ibnu taymiya raximah llah qaala وعan أmi سلمةa رadي الlaه عanهa qaalat waxay tihi qultu waxaan yaa rasuul الlahi rasuulka ilaahayow hal lii أjru أjar ma ku leeyahay fii bani abi salmة abi salmة caruurtooda ajar ma ku helaya an unfiqa calayhim inaan masruufo oo aan wax ku bixiyo walastu maihi bitaarikatihim mid kaga tegaysana maihi haakadaa wahaakadaa sidaa iyo sidaa xaalay yihiin yacnii waxa weeye inay xaggaa iyo xaggaa u kala feeraaraan oo mid waliba noloshiisa ama nolol maalmeedkiisa uu meelaha u kala raadiyo meelaha u kala yaacaan mid uga raalli noqonaysaa mid kaga tegaysa caynka ah ma ihi bay leedahay waayahay marka bitaarikatihim haakada wahaakada ay yatafaraquuna yamiinan wa shimaalin طalaba lilquut inay macnihi kala feeraaraan oo midig iyo bidix bari iyo bugux ay u kala yaacaan iyadoo qof waliba uu raadsanayo noloshiisa iyo wuxuu ku noolaan lahaa sidaa damiirkaygu isiin maayo oo sidaa waxa weeyaan ku dayn kari maayo oo ku eegan kari maayo innamaa hum baniya waayo waxa ay yihiin uun carruurtaydii bay yihiin carruurtaydii ayay yihiin faqaala wuxuu ihi nacam haa laki ajru maa anfaqatii calayhim waxaad leedahay umu salamaay waxaad ku nafaqayseed ku biiliseed ku masruuftay ajarkiisa ayaad leedahay muttafaqun calayh marka bani salama macni abu salama ninkeedii buu ahaa uu ka dhintay magiciisana uu sheekha qudhiisa inoo keeni doonaa cabdillaahi bnu cabdilasad baa la odhan jiray makhsuumi buu ahaa qurashi ah dagaalkii uxud nabar ka soo gaadhay buu u dhintay markaa dabeetana agoontii carruurna uu ka tago agoontii bay gacanta ku haysay markaa waxay leedahay carruurtan dee anaa dhalay kollayba waa nafaqaynaya waa masruufaya markaa masruufkan aan masruufayo wax ajara ma ku helayaa ajar ma laiga qorayaa bay leedahay mise dee waxaan ahay un qof dumar oo carruurteedii biishanaysun baan ahay soo ma aragtid wejigaasi u weydiisay markaa rasuulku wuxuu sheegay calayhi الsalaatu wasalaam biilkaa ay biilinayso ee ay masruufayso ajar inay ku helayso marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa carruurta yaryar ee agoontaa in la biiliyo wax la siiyo fadligay leedahay iyo inay bannaan tahay haweenaydu zakada xoolaheeda inay waxa weeyaan markaa carruurteeda iyo markaa ninkeeda ay siiso waxaa kaloo laga qaadanayaa hooyadu had iyo jeer sida ay ugu naxariisanayso carruurteeda iyo awlaaddeedaasi yaryar iyo biilkaa inay ajar ku helayso intaba qaala wuxuu uhi wacan sacd bni abi waqaasin radia allahu canhu waxaa laga wariyey saxaabiga sacd bn abi waqaas bxadiidihi طawiili xadiidkiisii dheeraa aladii qadamnaahu fii awali اlkitaabi fii baabi niyati xadiidkaasoo aynu kusoo hormarinay kitaabka awalkiisii baabkii niyada iyo ikhlaaska ku saabsanaa waay baabkii ugu horreeyey inu xadiidkaa kusoo maray isagoo dheer waxaa xadiidkaasi markaa ku jira ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala lah rasuulka ilaahay inuu sacad ku yidhi wainaka adigu lan tunfiqa ma bixinaysid nafaqatan wax bixin nafaqadaasoo tabtaqii bihaa wajha allahi ilaahay wejigiisa aada ku dalbayso ilaa ujirta biha waa laga ajarsiin doonaa xataa maa tajcalu ilaa waxa aad gelinayseed ka yeelaysa fii fi imra'atika afka haweenaydaada xataa afka haweenaydaada waxaad gelinaysa haweenaydaada afkeeda gelaaya mar haddaad ilaahay daraaddii ula niyootay waa laga ajar siinaya labadaa fiiye isdaba yaalla ka ho fiida horena waa xaraf waa xarfu jarkii fiida dambena waa isam weeyi oo waa famkii oo miimkii laga tuuray dabadeetana ya lagu jaray waaya mutafaqu calayh wa can abi mascuudin albadri radia allahu canhu waxaa laga wariyey صaxaabigaa la odhan jiray abi mascuud albadri can الnabiyi nabiga wuxuu ka wariyey salى اllahu عalayhi wasalama qaala anahu qaala inuu yihi idaa anfaqa الrajulu marka abi mascuud albadri waa nisbaة ilى اlbadr bederna waxaa loogu nisbeeyey ma aha inuu beder xaadiray ee waxa weeyaan beder markaa meeshii la odhan jiray inuu degay qaala wuxuu yihi idaa anfaqa arajulu ninku kolka uu masruufo calaa ahlihi ehelkiisa nafaqatan nafaqo iyo maaragtay masruuf haddii uu ku masruufo nafaqadaasoo yaxtasibuhaa uu ku ajar dalbaayo ilaahay uu ugu dhowaanayo fahiya nafaqadaasi lahu isaga waxay u tahay sadaqatun sadaqad bay u tahay ay sadaqatun lah waa sadaqad uu helay oo ilaahay jala wacalaa agtiisa ajar looga qoray weeye muttafaqu calayh ka waxaynu ka qaadanaynaa axaadiidtaana qofku had iyo jeer marka uu biilka iyo nafaqada ehelkiisa bixinaayo niyadana inuu wanaajiyo oo arrintaa ixtisaab iyo wejiga ilaahay inuu ka ku doonaayo uu raaciyo niyad fiican uu raaciyo وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال وحوري قال رسول الله رسولك إلهي وحوري صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت كفى بالمرء قفك وحا وغفلا إثما دنبب قفك وحا وغفلا أن يضيع إنو ضيعه من يقوت عدة مصروف من يقوت وعدة مصروف ويا وبيليه إنه ضيعه أيا أغفلا دنبي بس أصوف قال وحول حديث حسن وي رواه أبو داود وغيره أبو داود يغير كيباوريي وايه abu daawuud iyo kayrkii ayaa wariyey wa rawaahu muslimu muslimna wuxuu ku wariyey fii صaxiixihi صaxiixiisa bimacnaahu xadiidkaa markaa hore macnihiisa mid macnihiisa aan lafdiga ahayn laakiin la macno ah qaala waxaanuu yihi rasuulku calayhi الصalaaةu wasalaam oo cabdillaahi bnu camr bn اlcaas uu ka wariyey inuu rasuulku yihi kafaa bilmari qofka waxa ugu filan ima dembi an yaxbisa inuu ka xanibo oo uu ka xabiso ka joojiyo canman yamliku cidda uu markaa hananaye uu gacanta isagu ku haye uu ka mas-uulka yahay quutahu quudkiisa inuu ka xabiso markaa quutahu waxay mafcuulu tahay yaxbisada yamlikuna mafcuulkeedii waxa weeyaan wuu xadfan yahay macnuhu wuxuu noqonayaa kafaa bilmari qofka waxa ugu filan iman dembi an yaxbisa inuu ka xabiso ay quutahu quudkiisa iyo masaariiftiisa canman yamliku cidda uu hananaayo ay alqiyaama bih kuqumistiisa iyo gacan kuhayntiisa iyo biilkiisa iyo masruufkiisa cidda uu hananayo uu ka mas-uulka yahay sabaabulwuruud baan u lahaa oo saxaabiga cabdillaahi bnu camar bnu caas wuxuu khaadimkiisii ku yidhi markaa war addoommii wax ma siisay addoomihii wax ma siisay war maya waar wax siiyo markaa ula dhaqsoo wax sii waayo rasuulkaan maqloo sidan leh calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkaa markaa hore qeybtiisaa hore ee sheekuu yihi waa saxiix abu daawuud iyo kayrkii baana wariyey kayrkaa waxaa ka mida imaamu axmed ayaa ka mid ah marka imaamu اlalbani xadiidka isagu markaa uu taxsiiniyo xasan buu ka dhigay waxa uhi waa xasan weeye sheekha saliim bnu ciid alhilaali oo ardaygii albaniyeyna wuxuu leeyahy waa صaxiix buu leeyay isagu waxaynu ka qaadanaynaa kolkaa xadiidkaa nafaqada caruurta iyo dee dumarka iyo ciddii aada mas-uul ka tahay inay tahay mid waajiba dayicista aada dayacdo ama qofku uu dayacana inuu ismi iyo dembi ku mudanayo sidaa awgeed uma banaana inuu dayaca qaabkaad u dayacaysaa ama ha noqoto inaad waxa weeyaan dee iska hurdo aada shaqo tegi weydo oo aada biilkoodii iyo masruufkoodii raadin weydo ama ha noqdo inaad iskaga tagto oo aada iskaga dhaqaajiso aad tidhaha waa kaasay iska noo aad soco afartan bax afar bilood bax ka yar bax ama ka badan bax markaa dhaqaaji baa la odhanaya ilaahay kaga kaalay ninkaa la leeyahay caruurta iyo reerka ilaahay kaga kaalay jamaacada ama dadka uu raacayo inuu lacag la-aan iyo masruuf la-aan ku raaca lama ogola waxaa la odhanayaa markaa wax soo qaado intaasoo cishaa la maqnaanayaa ama bil baa la maqnaanayaa ama ka yar ama ka badan intaasaa loo baahan yahay waxbaa la isku dardarsanaya wax soo qaado de mayaxa ma haye aan iska kiin raaca may muxuun soo daydayo wax soo qaada la odhanaya marka waa laba aan wax qabana isqabanahayn adigii xoogga lahaana wax soo qaado oo faramadhnaan ha nagu raacin carruurtii iyo reerkii iyo maxastii iyo maatidiina ya waxba la-aan kaga dhaqaaji iyadoo aad tahay ninkii u dhaqdhaqaaqayo biilinaya masruufaya xilkooda uu saaraa waa laba aan isqabanahayn wey mana banaana kasaa samaynayaana inuu da- dacwad soo faafiyo iska daayo waa dembiila weeye ninka reerkiisu intuu barcidlaa kaga dhaqaajiyo dabeetana la dacwad baan faafinayaa dacwad inuu faafiyo iska daayo waa dembiile nebi maxamed baa yidhi calayhi الsalaatu wasalaam kafaa bilmari iثma an yudayica man yaquut kana wuu dayacay dii waxa weeyaanu dee ninku biilkoodii hayo uu tusaale ahaan dhaqaale leeyahay ama oo dee waxoodii ay iska helayaan haba maqnaadeen dee taasi waa halkeeda laakiin isagoo waxa weeye aan meella ku farsamaynin ama ku kafargarayn ayuu ka dhaqaajiyey ka dhaqaajiyahaasi kolkaa waa dembiile waa inaad saa ogaato weliba qof cilmi lahoo dadkii cilmi u sheegayo oo cilmi baraya ma aha waa qof iska caamo ah qofka caynkaas waa qof iska caamo ah hadduu yahay nin caalimo oo dadkii intaa uu socdo axkaamta baraya oo wuxuu hagaajinayo oo u fatwoonaayo ya dee waxbaba laga faa'idaysan lahaa soo maha waxba laga faa'idaysan maayo isagii baa u baahan inuu markaa wax faa'idaysto xataa ahlulcilmigu waxay idhaahdeen haddii waxa weeyaan dalabulcilmi uma bixi kartid oo ma rixlaysan kartid hadday arrintaasi keenayso masruufka iyo biilka dadka aada masruuftaa inuu meesha ka baxo ama xataa uu yaraado inuu nuqsaamo hadday keenayso lagama yaabana aad iska joogaysaa iyagaad markaa masruufaysaa ku tabcaysa soo ma aragtid taasaad ilaahay ugu dhawaanaysaa jala wacala waa ka majmuuc alfataawa ku keenaya alimaam ibnu taymiya raxmat ullaahi caleyh ma baxaysa xataa alabulcilmigu bixi maysa maadaama oo arrintaasi ay ka laasimayso soo ma aragtid waxaad umalaynaysaa nin iska wareegeysanaya oo markaa kolba markaa waxa weeye la odhanayo meelhablaayanu ka soo laanay meelhablaayanu ka soo laanay had iyo jeera waxaa jira arrintaa xikaayaad u badan waxaa waxba ka jirin ayay ku xoojiyaan oo nin baa iska baxay un isagoon waxba hayn oo dabeetana waxa weeye xaaskiisiibaa halkan lacag ka helay iyo waxyaaba noocaas oo dee laga yaabo markaa inaanay badidooda sugnayn ayay ku xoojiya xataa hadday sheekooyinkaasi sugnaadaan dee daliil maaha xikaayo daliil ma noqonayso daliilku waa kaa ilaahayna qur-aanka ku sheegay nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam uu sheegay qaala wuxuu uhi wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala nabigeenu waxa uu ihi maa min yowmin maalina ma jiro yoomka oo yusbixu lcibaadu fiihi addoommuhu ay dhexdiisa waa beriisanayaan ilaa malakaani laba malag baa yansilaani soo degaaya wayaquulu axaduhumaa midkood waxa uu odhanayaa allaahuma allahyow acطi waxaad siisaa munfiqan qofka wax bixiya khalafan bedel ilaahay u sii wax wanaagsan ilaah ugu soo bedel marka wayaquulu laakharu ka kalena wuxuu odhanayaa allaahuma allahyow acطi waxaad siisaa mumsikan ka haysta wixiisiiya waxba bixin waaya talafan baaba ilaahay ou siiyo ka baabi yani talafkaasi wuxuu noo halaag talafkaasina waxay ixtimaali kartaa in isaga qudhiisaba u noqonayo ilaahu isagaba halaag ma fahante ama maalkaba u noqonayo wuxuu hayo ilaahu ka baabi waxa uu gacanta ku hayo ilaahay ou ka baabi muttafaqu calayh marka labadaa malag baa midna ducaynayaa oo u ducaynaya qofkii wax bixiya ee wejiyada khayrka wax ku bixiya midna uu habaarayaa qofkii waxa weeye wejiyada khayrka waxba ku bixin waaya ducadaa malaguna waa mustajaaba labada malag ducadoodu waa mustajaabo weeye sidaynu horeba axaadiista ugu soo maray mustajaabo weeye marka boorin aada iyo aada u xeel dheer oo sadaqadda laynagu boorinaya xadiidka laga faa'iidaysanayaa si habaarkaana aynu uga badbaadno ducadaana aynu helo qaala wuxuu uhi wacanhu ay wacan abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaal waxaa rasuulkeena sharafta la yidhi alyad اlculya gacanta sare ayaa khayrun ka wanaagsan min alyadi suflaa gacanta hoose gacanta sare ayaa gacanta hoose ka wanaagsan gacanta sarena waa alyadu lmunfiqa waa gacanta wax bixinaysa alyadu suflaana waa alaakhida waa gacanta qaadanaysa weeye waa ta qaadanaysa ee markaa waxa wey wax la siinayo sidaana fasarahu bihi khitaamu اlambiyaa nabigeena mxamedaa ku fasiray alayhi الsalaau wasalaam waa xadiid kaleo صaxiixa sidaa u fasiray waay qolada suufiyada la idhaah ahlucilmiga qaar waxay ka sheegeen inay iyagu cagsiyeen oo ay yidhaahdeen alyad اculya waa ta qaadanaysa alyad suflana waa ta bixinaysa idhah oo tii bixinaysay baa markaa alyad suflaya ba idhahde afahamti ta qaadanaysaana waa alyad اculya waxay ahlucilmiga qaar yidhaahdeen tafsiirka baailka ah ee xadiidka rasuulka naskiisa khilaafsani madhabkooda ayuu munaasib u yahay waayo iyagaa had iyo jeer ku sifaysan inay markaa dadka dawarsadaan oo intay shaqadii iyo raadintii tacabka xalaasha ah markaa ay ka gaabiyeen ayay dabadeetana u baydheen inay dadka tuugsadaan oy baryaan markaa shaqadoodii bay qiil u dayayaane soo ma aragtid shaqadoodii ayay qiil u samaysanayaan laakiin xadiidka rasuulka ayaa fasiray wabda waxa aad ku bilowdaa biman tacuulu cidda aada masruufto ee aada biiliso ku bilow sadaqadii iyo waxsiintii yaad ka bilaabaysaa ciddaad mas-uulka ka tahay wa khayru sadaqati sadaqana waxa ugu khayr badan maa kaana wixii ahaaday can dahri ghinan kaaftoon iyo qaninimo ee dusheed macnii waxa weeyaan kaaftoonka qofku naftiisa iyo ehelkiisa iyo carruurtiisa wixii uu ugu baahan yahay intii waxa weeyaan ka dheeraada ee ka sarraysa ayuu macnuhu noqonayaa waaya wixii markaa ka kaaftoon ee ka dheeraada ayuu kolkaa bixinayaa sadaqadda taasaa ugu khayr badan waman yastacfif qofkaa dhowrsoonaada yucifahu allah ilaahay baa dhowri doona waayo qofka ka dhowrsoonaada markaa baryada iyo su-aasha iyo inuu had iyo jeer markaa makhluuq isu baahiyo oo uu baahi u muujisto xamahaynada guro ilaahay baa kaa dhowrsoonaan siin doona oo dhowri doona waman yastagni qofka iskaaftoonsiiyana yugnihi illaah ilaahay baa markaa waxa weeye kaaftoonsiin oo wuxuu ku kaaftoonaado markaa siin doona rawaahu lbukhaariyu imaamu lbukhaari baa wariyey xadiidku markaa qaybo dhowru ka kooban yahay barh ka midana horeynu usoo maray qidcadihiisa qaar dibna way u iman doonaan markaa walaalayaal waxbixintu waxay ka mid tahay sadaqooyinka aadka u fadliga badan ee ilaahay loogu dhawaaday jala wacalaa taana waxaa u daliila sida ilaahay qur-aanka ugu soo celceliyey qur-aanka kariimka ah haddaad u fiirsato qiimaha waxbixintu ay leedahay waad arki doontaa gaar ahaan suurat lbaqara imise jeer baa ilaahay ku soo celiyey mise jeer baa ilaahay tusaalayaal waaweyn ku bixiyey waxaase muhiimahuun marka aada wejiyada khayrka wax ku bixinayso in ikhlaaska aada iyo aada loogu dadaalo qofku inuu ikhlaaska iyo lilaahida ku dadaalo ayaa markaa aada iyo aada muhiim u ah waayo waa dhibaata inaad xoolihii bixi oo wixii uu kaa baxo maalinka aakhirana wax ajar iyo wax abaala aada ku weydo ya maalinka aakhiree lo aada u baahnayd wixii aada sii dhigateed sii horumarsatay maalinka aada u baahnayd waxba inaad ku weydo de waxa weeyaan markaa waa mid subxaan allah qaala wuxuu uhi baabu linfaaqi mima yuxibu wa min aljayidi ay haadaakani baabulinfaaqi in wax laga bixiyo baabkeedu weeyi mimaa yuxibu waxa uu jecel yahay iyo wa min aljayidi ka wanaagsan qofku inuu wax ka bixiyo macnii arrintaasi fadliga ay leedahay iyo qiimaheeda caddayn la caddaynayo ayuu baabu yahay had iyo jeer baababka kitaabkani way isdaba socdaan oo munaasib bay isu yihiin oo baabo baab ayuu waxa weeye munaasib usii yahay marka markuu inoo soo sheegay baabkaa ku saabsan baabu nafaqati cala alciyaal ayuu baabkana wuxuu sheegayaa in waxyaabaha wanaagsan ee qofku uu jecel yahay uu wax ka bixiyo oo had iyo jeer qofku waxa uu bixinayaa aanu noqon uun waxa uu iska nacay ama aan agtiisa aada ugu weyneyn bal waxa aad jeceshahay eed aada iyo aada markaa waxa weeye u daryeelayso ee agtaada qiimaha kale waa inaad wax ka bixiso weeye qaala allahu tacaala rabbi waxa u ihi lan tanaaluu gaarhi maysaan albira wanaagga gaarhi maysaan heerkiisa sare iyo dad markaa barara ah oo aada u khayr badan inaad noqotaan xataa tunfiquu ilaa bixisaan mima tuxibuuna waxaad jeceshihiin wax ka mida ilaa ka bixinaysaan wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka lahow dadka iimaanka la yimiyow anfiquu bixiya min ayibaati maa kasabtum waxa aada shaqaysateen kuwooda wanaagsan bixiya kiisa wanaagsan bixiya marka waxaa shaqaysateen kiisa wanaagsan ee ayibka ah bixiya ee sidee ayibka u ah xalaasha ah ama markaa waxa weeye fiican ee wanaagsan ee dee shayga sarreeye qiimaha le ah ismana diideyso wa mima akhrajnaa lakum ay wa min ayibaati mima akhrajnaa lakum waxaanu idinka soo saaray min alardi dhulka aanu idinka soo saaray kuwiisa wanaagsanna markaa kiisa wanaagsanna bixiya walaa tayamamu ha u qastiina alkhabiisa ka liita ee minhu ay min almadkuuri kaa la soo sheegay ka mida tunfiquuna xaalo aa bixinaysaan wa mima akhrajnaa lakum min alard dhulka waxaanu idinka soo saaray dhulka idinka soo baxayna wax ka midana bixiye walaa tayamamu lkhabiisa ha u qastiina ka xun macnii waxaa loo jeedaa ka radi ahee liita ee minhu ay min almadkuuri kaa la soo sheegay ka mid a waxaa kasbateen iyo waxaa dhulka ka soo baxayba ama minhu ka mida waxaa dhulka aanu idinka soo saaray tunfiquuna xaalaha bixinaysaan rabbi markaa aayaddan wuxuu ku sheegay jalla wacalaa waxa aynu tabcanayno iyo waxaa rabbi dhulka inooga soo saaro labadaba inaynu wax ka bixinno oo aynu waxa weeyaan wax kala baxno waxaa la bixinayaana waa inuu ahaado shay xalaal ah sidoo kale waa inuu ahaado shay fiican oo qiimo lahoo qofka la siiyana wax ugu filan aayaddani waxay ka mid tahay aayaadka ahlulcilmigu ay u daliishadaan waxaa loo yaqaano curuudu tijaara in sake laga bixinaayo marka badeecadaha iyo alaabta iyo waxyaabaha markaa ganacsiga in zaka laga qaadayo daliil khaas ahoo u gaari ma jiro akharu ahlilcilmina in zake laga qaadayaa waa sida ay mareen waxaa markaa ahlulcilmigu ay u daliishadeen cumuumaadka cumuumaadka adilada ayaa laga qaadanayaa bay idhahdeen salafkuna saasay ka fahmeen saasay markaa salafkuna ka fahmeen waay markaa wixii la bixinaayo calaa kullin wax wanaagsan waa in la bixiyo sidaa awgeed baa aayadda dhammaystirankeedu wuxuu ahaa walaa tayamu lkhamiisa minhu tunfiquuna walastum biaakhidiihi ilaa an tuqmiduu fiih wax markaa xun oo idinkuba aydaan qaadateen ya inaa waxa weeyaan indha isku qabasho iyo wax lamida ku qaadataan mooyaane oo dee iska xaqiinii aa ka tanaasushaan tanaasul inaa ku qaadataan mooye waxaydaan si kale u qaadateen dee ha bixinin oo dadka ha siinina masaakiinta qaala wuxuu uhi wacan anasin radia allahu canhu qaala kaana abu alxata radia allahu canhu wuxuu ahaa abu alxa rabbi raalliha ka noqde magaca abu alxa ayaa i sheegaya n abu alxa waa waa kunyadiisii soo maha masmu abi alxa radia allahu canhu aye masmu ya ikhwaan wala kunyadiisu mashhuur kuyihi soo ma ya abu طalxat alansaari radia allahu canhu magaciisa zayd bnu sahal baa la odhan jiray yaanu kaa baxsanin mar dambe zayd ibnu sahal ayaa magaciisa la odhan jiray kaana abu طalxata zayd bnu sahal radia allahu canhu wuxuu ahaa akthara alansaari ansaarka ugu badan bilmadiinati magaalada madiine maalan xagga xoolaha maalkaasoo min naklin timir ahaaday maalan waa tamyiizoo min naklin jaariya majruurkuna waxay sii bayaaminayaa tamyiiska ayuu sii idaaxinaya sii caddaynay wuxuu ahaa ansaar ka ugu maalka badan madiina maalkaasoo min naklin ahaaday yani xagga maalkiisu wuxuu ahaa ugu maalka badnaa timirta beeraya buu lahaa oo timiriya ay ka bixi jireen waay wa kaana axaba amwaalihi ilayhi xoolihiisa ta uu u jecel yahayna waxay ahayd bayruxaau beertii bayruxaau la odhan jiray ama bayraxaau kelmaddaa siyaabo badan baa loo dabdiyaa sheekuna qaar ka midaan filayaa inuu keeni doono fadxulbaarigiiyo baa markaa ka eegi doontaan wa kaanat waxay ahayd ay hiya beertaasi mustaqbilata almasjidi masaajidka rasuulka mid soo qaabilsan oo soo eegeysa ayay ahayd wa kaana rasuulullaahi rasuulka ilaahayna wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama yadkhuluhaa mid galaa wayashrabu waxaanu ka cabi jiran min maain fiiha biyo dhexdeeda ku sugan oo ayibin macaan oo nasab ah ayuu markaa ka cabi jiray kaa ceelasha dhexdeedaana uu ka cabi jiray oo biyo wanaagsanaa dhirteeda uu harhsan jiray uu geli jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa beer aada u cajiibay ahayd oo bustaan la yaab leh qaala anasun anas wuxuu ihi falamaa nasalat markay soo degtay haadihi laayatu aayadani waa lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun qaama abu alxata abu alxa ayaa isu taagay ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay xaggiisa sala allahu alayh wasalam faqaala wuxuu uhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow ina allaha tacaala ilaahay wuu sareeyaayo yaquulu wuxuu leeyahay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun wa ina axaba maalii ilaya xoolahayga kaan u jecelahayna bayruxaau beertaa bayruxaau la yidhaah weeye wa inahaa iyaduna sadaqat lilaahi tacaala waa sadaqada ilaahay daraaddii aanula baxay waan sadaqadaystay rasuulka ilaahayow arjuu waxaan rajaynayaa birahaa wanaaggeeda khayrkeeda iyo wa dukrahaa kaydkeedana waxaan ka rajaynayaa cinda allahi ilaah agtiisa tacaala sareeye maalinka qiyaame aadka loogu baahan yahay fadachahaa dhig yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow xayu araaka allahu ilaahay halku ku tusiyay ay kula noqoto dhig yani waan sadaqadaystay oo waan waqfaye ciddii adigu aada u garatay iyo halkay kula noqoto si weeye oo ku sadaqadayso waay waqaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalama bakin bakin riwaayaadka qaarna waabay ku celcelinayaan baan filaya lafdigan aniga hadda ii yaalla waa bakinu weeye laakiin nusqadaha qaar waa yahay inuu ku celcelinayo waan filaya bakin baa rasuulku yihi calayhi الsalaatu wasalaam kelmaddan bakin waa kelmad un la isticmaalo ee marka shay lala dhaca ee lagu raallida noqdee laga helo ee la ammaanayo waa kelmad la isticmaalo ha wanaagsana allaylehe iyo wixii la mid a bakina daalika kaasi maalun xoolo weeye raabixun faa'iiday waa xoolo markaa faa'iiday weeye dalika maalun raabix waa xoolo faa'iiday mana ribxi baa laga keenay oo faa'iido lagu helay oo wanaagsan yah waqad samictu waxaanad maqlay maa qulta hadalkaa tidhina waan maqlay abu alxow wa inii anigu araa waxaan u arkaa an tajcalahaa inaad ka yeesho fi laqrabiina ay sadaqatan sadaqad sadaqadaasoo fi laqrabiina dadka kuu dhow aada ku sadaqadaysato faqaala abu alxata abu alxa wuxuu yihi afcalu waan samayn yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow faqasamahaa wuxuu u qaybiyey abu alxata abu alxa fii aqaaribihi qaraabooyinkiisii iyo wa bani camihi ilmaaderadii buu uqaybiyey muttafaqu calayh bukhaari iyo muslim baa isku wari hada alxadiid ikhwaani waxaa laga qaadanayaa saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayhim fadligooda iyo siday khayrka ugu degdegi jireen way u beratami jireen khayrka sida ilaahay ba yihi fastabiqu lkhayraat mar alla markii aayaddaasi ay soo degtay baa abuu alxa wuu degdegayoo beertiisa maalkiisa uu ugu jeclaa ayuu markiiba bixiyey isagoo u hoggaansamaya amarka rabbigii hadalka rabbigii jala wacalaa doonayana markaa aakhira iyo ajarka ilaahay jala wacalaa oo ugu kaydiye ciddii wanaag samaysaa isagoo raba sidaa awgeed baa xadiidka manqabo iyo fadli weyn baa ugu sugan abu alxa alansaari radia allahu canhu wa ardaah waayo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuu la dhacay waxbixintiisaasoo wuxuu ihi bakin weliba wuxuu u sheegay inuu yahay maalkani maal faa'iiday oo ciddii bixisay aanay ku khasaarine ay ka faa'iideyso ta noocaasu u sheegay dalika maalun raabixun dalika maalun raabixun markaa aayaddii wuu ku camal falay waanu si deg degaanu uga hoggaansamay waxaa ilaahay aayadda uu ku sheegayna wuu helay weeye waay maalkiisaasina waa maal uu ilaahay agtiisa qiimo badanna kaga helaya ilaahayna ka aqbalay oo rasuulkaa yidhi dalika maalun raabix dalika maalun raabix waa tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa qaraabadu in wax la siiyo xadiidtana insha allahu waynugu soo mari doontaa waynu ugu tegi doonaa oo wax siinta ama sadaqadda qaraabada lagu sadaqadaystaa waxa weeye waxaa qofku uu ku helayaa ajarkii waxbixinta lagu helaayey iyo ajarkii xidhiidhintan qaraabada uu xidhiidhiyo uu waxsiiyey lagu helaayey labadaasaa lagu wada helaya wey qaraabaduna waxay noqon kartaa qaraabo qofka u dhow qaraabadiisa dee markaa usii dhow waxaa kaloo noqon kartaa qaraabo baciida oo sidaynu waxaan filayaa inagu markaa aynu moodeyno qaraabadu way kasii fogtay soo ma aragti sidaa awgeed baa imaka dadku u qaybiyey abu alxa waxaa ka mid ahaa ubay ibnu kacab iyo xasaan ibnu thaabit iyo saxaabadaa ansaarta ahayd baa ka mid ahaa halkay isugu imanayaan mataqaanaa awowga toddobaad meelahaasay isugu imanayaan raggaana aljad saabic soo ma aragtid yani aada bay u kala durugsanaayeen haddana qaraabadiisi iyo bani camihi ayay ka mid ahay marka qaraabada marka laleeyahay hala xidhiidhiyo qaraabada laga warramayo tan dhowuun hamoodin oday iyo laba oday iyo ilmaadeer labaad iyo mid saddexaad iyo intaasun ha u qaadan weeyi qowluhu sala allahu alayhi wasalam oo uu yihi maalun raabixun ruwiya waxaa lagu wariyey fi saxiixi saxiixa waxaa lagu wariyey raabixun baa lagu wariyey iyo waraayixun labadaba saxiixa waa lagu wariyey waxaa nusqada matbuuca ku dhacay fi saxiixayni laakiin sida saxda ahi fi saxiixi weeyi oo saxiixaynka labada lafdibeed dee kuma wada yaallaan saxiixa waxaa lagu wariyey raabixun in la idhaha ba la akriyo iyo raayixun in la idhaha ya la akriyo bilbaa'i lmuwaxadati wa bilyaa'i lmuhanaa marka raabixun dee macnaheedu waa iska cadiyaha oo mina ribxi baa laga keeniyo faa'iidadii raayixunna maxaa looga jeedaa raayixun buu macneeyo wuxuu yidhi ay raayixun waa miduu kusoo noqonayo calayka korkaaga nafcuhu waxtarkiisu waxtarkiisa ayaa kugu soo noqonayo macnii kuusoo hoyanayo weeye maalinka aakhire ayaa nafcigiisa iyo ajarkiisuu qofkii kusoo noqonayo wa bayruxaauna xadiiqatu naklin waxay ahayd beer beer timireed bay ahayd beer timiri ka baxday ku taallo wa ruwiya waxaa la wariyey bikasrilbaa'i biruxaa la idhaah iyo wa fatxiha bayruxaa in la idhaah biruxaa iyo bayruxaa marka kelmadda xuruufteeda ba'daas iyo ra'daas iyo ee ma la madayaa mise waxa weeye waa la qasrinayaa iyo waxaa ku soo arooray marka aqwaal badan baa ku sugan meelaheedaa laga eegi doonaa qaala almualifu baabu wujuubi amrihi ahlahu wa wlaadahu lmumayiziina wa saa'ira man fii raciyatihi biطaacati اllahi tacaala ay haadaa kani baabu wujuubi amrih wuxuu baab u yahay sida ay waajibka u tahay inuu faro macnii rajulka iyo ninka mas-uulka ahi ahlahu ehelkiisa iyo wa awlaadahu caruurtiisa almumayiziina mumayiziinta ahee wax kala soocaya iyo wa saa'ira man fii raciyatihi cid alla ciddii kale ee raciyadiisa ka mid ah ee dadku mas-uulka ka yahay ahaatay biطaacati اllaahi tacaala ilaahay aacadiisa inuu faro yani arrinkaasi sida uu waajibka u yahay iyo wa nahyihim inuu ka reebo can اlmukhaalafati sharciga inay khilaafaan iyo wa ta'diibihim edbintooda iyo wa mancihim u diidistooda min irtikaabi manhiyin canhu wax la ysu diiday inay markaa ku dhacaan oy la yimaadaan uu u diido isla markaana waxa weeye uu edbiyo oo hadday ku dhacaan uu edbiyo marka si aanay mar dambe ugu noqon umuurtaasuu baabkanina u guntan yahay weeyi waay qaala allahu tacaala rabbi waxa uhi waamur amar ahlaka ehelkaaga bisalaati salaada far wastabir calayha wastabir ay isbir kuna sabir calayha salaada ku sabir salaada ku sabir ehelkaaga markaa waxa weeye salaadii far marka la yidhi salaada far waxaa soo gelaya wax kastoo salaaddu ay ku hagaagaysa far tahaaradii in la faro iyo weysadii markaa arkaantii salaada iyo shuruudeedii iyo awqaadeedii iyo wixii ay ku asaxaysay iyo umuurtaa la baro xalla waxaasoo dhan baa dee soo gegelaya weeye qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka lahow quu anfusakum wa ahliikum naara ka ilaaliya nafihiina iyo ehelkiinaba naar ka ilaaliya naftiina iyo ehelkiinaba naar ka ilaaliya sida looga ilaalinayaana waa in markaa naftii iyo dadkii ehelka ahaaba naftii waa in laga ilaaliyo wixii macaasida ahaa ee naarta lagu gelayay ehelkiina waa in looga digo saasoo kale wixii naarta lagu gelaayey waayo naarta waxaa lagu galaa macaasida iyo xumaanta iyo sharciga in la gees maro oo ay ugu horeyso gaalnimada iyo munaafiqnimada iyo iimaan la-aantu ay ugu horeyso ayaa waxa weeye naarta lagu galaa walciyaadu billah qaala wa can abi hurayraa radia allahu canhu qaala wuxuu yihi akhada alxasan bnu caliyin xasan ibnu cali baa waxa uu qaatay radia allahu canhuma yatamratan timir timirtaasoo min tamri sadaqati timirtii sadaqada ka mid ah wajacalahaa waxa uu yeelay fii fihi afkiisa ayuu geliyey afkiisa ayuu geliyey qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalama ka kakh buu ihi irmi bihaa iska tuur amaa calimta miyaanad ogeyn annaa inagu laa naakulu sadaqata sadaqada inaynaan cunin tanna ay sadaqa tahay miyaanad ogeyn muttafaqun caleyh fii riwaayati riwaayad kalena waxaa ku soo arooray ana laa taxilu lana sadaqa sadaqadu inaanay xalaalin u ahayn miyaanad ogey markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam inankaa yare awowga hooye uu u ahaa oo markaa weliba iska yaraa aada u yaraa ayuu waxa weeyaan markaa u diidayaa sadaqadii inuu wax ka cuno uu leeyahy iska tuur oo uu barayaa inuu dee aalubeytkii rasuulka yahay calayhi salaatu wasalaam aalubeytka rasuulkana sadaqadu aanay xalaal u ahayn taasuu baraya soo ma aragti ka xadiidka maxaa laga qaadanayaa caruurtii iyo dumarkii iyo waxa la shay xun haddii aada aragta iyagoo ku hadlaya ama la imanaya inaanad ku daawan ood odhan waa iska ilmo yaro waxba ma aragta shar laga laga loo qori maaye waa inaad u diido waxaas waa xun waxaa iska daa waxaa caynkan waaya wa qowluhu uu yihi kakh kakhna yuqaalu waxaa la yidhaahdaa biiskaani lkhaai baa la akriyaa kakh kakh wa yuqaalu waxaa kaloo la yidhaahdaa bikasrihaa maca tanwiin kakhin kakhin kakhin kakhin saan loo akriya wa hiya iyadu kalimatu zajrin liلsabiyi can اlmustaqdaraati waa kelmad ilmaha yaree sabiga ah lagaga reebo loogu diido waxyaabaha markaa mustaqdaraadka ah ee la qurunsado oo inagu halkaynu ka nidha akh akh oo kale akh akh ama ish ish soo ma aragtid hadallada noocaas oo kale aynu ka isticmaala wey ish ish ish oo kale ama yac yac yac oo kale soo ma aragtid waxaa iska daa waxaas waa wax xun waayo ilmuhu markuu sii yarya ma garanaysa ayaad leedahay waa tahay وكان الحسن حسن وxuu ahaa رaضي الله عanه الصبيa صaبي bu ahaa marka ilmo yar bu ahaa dee markii rasuulku dhintayba عalayhi الصaلaaةu وaسaلاaم ilmo yar bu ahaa ilaa sideed jir iyo meelahaas ayaabuu iska ahaa markii rasuulku dhintay markana waabay kasii horeysay soo maha ka aad buu yaraa markan u diidayuu le iska daa inaga ilaali qaala wuxuu hi وعan أbi xفص cmر بن أbi سلمta cabdillaahi bni cabdilasadi waxaa laga wariyey abuu xafsi ninkii la odhan jiro magaciisa cumar ibnu abi salama la odhan jiray cumar ibnu abi salama abuu salamihii aynu xadiiskii horena kusoo maraynay ee umu salamo ka dhintay abuu salamana magaciisa inta badan kunyadiisun baynu ku maqalaa caanuu ku yahi soo maha qabse magaciisu waa ka cabdullaahi bnu cabdilasad baa la odhan jiray soo ma aragtid cumarkaasoo rabiibi rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay kuu rabeeye ahaaday rasuulkaa rabeeye oo markaa dee gacanta ku hayn jiray oo korin jiray de isagoo yar buu hooyadii guursado kolkaas saasuu ku rabeyn jiray marka horena abuu salame iyo rasuulku meel bay iskaga xidhnaayeenoo xagga ridaacay dee walaalo ka ahaayeen oo markaa islaam bay wada nuugeen soo maaha xagga ridaaca iyo walaalo ka ahaayeen qaala wuxuu uhi kuntu waxaan ahaa gulaaman ilmo yar baan ahaayoo fii xijiri rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama dhabta rasuulka ku sugan waaye oo macnihii gacanku hayntiisa waxa weeye ku sugan oo isagu uu gacantiisa markaa ku hayo oo koriyo oo rabeeyo oo iga warhayo wa kaanat yadii gacantayduna waxay ahayd tatiishu mid ku wareegta fi saxfati xeedhaday ku wareegi jirta marka wax la cunaayo kolba dhinac baan ka dari jiray buu leeyahy dee wuu yaraa fa qaala lii rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu igu yihi sala allahu calayhi wasalama yaa gulaamu inan yahow yari sami illaaha tacaala ilaahay magacow markaad cuntada bilaabaysa bismi illaah dheh sida riwaayada kale fasiraya bismi illahi raxmaan raxiim lawada odhan maayo bismi illaah umbaa la odhan wa kul waxaad ku cuntaa biyamiinika midigtaada wa kul waxaanad ka cuntaa mimaa yaliik dhinaca ku soo xigta ka cun saddexdaa ee adaboodee waaweyn ee ka mida min aadaabi acaam ayuu u sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yihi markaa abu xafsin oo cumar ibnu abi salama ahi famaa zaalat kamay suulin tilka taasi icmatii qaab cuntadayda inay noqoto bacdu intaa dabadeed muttafaqu calayh weligay sidaa rasuulku ii sheegay baan waxu cuni jiray buui intaa dabadeed soo aragti oo rabayntaa uu rabeeyey baan qaatay sidaasaa wuxuu cuni jiray yaraan ilaa weynaan isku sii daa icmati waa hay-ad iyo qaab bay tilmaamaysaa waa ficil o yani hay-ad bay tilmaamaysaa iyo qaab icmatii qaab cuntadayda inay tahay bacdu intaa dabadeed marka ilmaha yar ee markaa aadka u yaraa ayuu rasuulkeena sharafta le calayhi salaatu wasalaam sidaa ugu rabay marka waxyaaba badan baa la baraya wixii xun waa loo diidaya aadaabta cuntadaa la baraya aadaabta hurdadaa la baraya aadaabta tahaarada iyo suuligalkaa la baraya aadaabta weysadaa la baraya aadaabta salaadaa la baraya aadaabta guriga gelistiisa iyo ka bixistiisa sida dadka ula tacaamulaya waxyaaba badan caruurta horena way ka wanaagsaneed oo way ka baraka badnayd caruurta hadda la haysto oo iyagoo yaryar bay markaa cilmiga weeleynayeen oo wax qabsanayeen oo maaragta qaala wuxuu ihi wataiishu taduuru fii nawaaxi saxfa taiishu macnaheedu waxa weeye taduuru waxa ay ku wareegeysay fii nawaaxi saxfa xeedhada hareeraheeda weelkaa wax lagu cunayo cuntada lagu cuno ee lagu wadaago hareeraheeda sa kolba dhan baan dee ka darayo way ku wareejinay qaala wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu ihi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay kullukum dhammaantiinba raacin kuwa wax raacay baa tihin macnii wax ka mas-uul ah oo wax lagu aaminay wa kullukum dhammaantiina mas-uulun waa la weydiin doonaa can raciyatihi waxa uu raacay qof waliba alimaamu madaxweynuhu raacin weeyi wa mas-uulun waana la weydiin doonaa can raciyatihi raciyadiisi iyo waxaa dadweynaha iyo shacabkaa iyo waxa uu ka mas-uulka yahay waa la weydiinaya qof kasta oo dadka ka mida mas-uul buu ka yahay markaa xaqiisii ma gaadhsiiyey ma la socday se uu duudsiiyey waa la weydiinayay warajulu ninkuna raacin waxa uu isaguna raaci ka yahay fii ahlihi ehelkiisa qoyskiisa wa mas-uulu can raciyatihi raciyadiisana waa la weydiinaya walmar'atu haweenayduna raaciyatu waxay iyaduna raaciyad ka tahay fii beyti zawjiha guriga ninkeeda wamas-uulatun waana la weydiin doonaa can raciyatiha waxa ay raacday iyaduna ka mas-uulka tahay gurigaa ninkeeda caruurtiisii guriga alaabtii taallay raashinkii waxyaabihii dee gurigii o dhan bay ka mas-uul tahay waalkhaadimu khaadimkuna raacin waxa uu raaci ka yahay oo isaguna fii maali sayidihi maalka sayidkiisa mas-uulun waana la weydiin doonaa can raciyatihi raciyadiisa kullukum dhammaantiinba raacin raaci baa tihiin wamas-uulun waana la weydiin doona mid walba can raciyatihi raciyadiisa waxa uu raacay ee uu ka mas-uulka ahaa waa la weydiin doonaa weeye macnahu muttafaqun caleyh horena xadiidkan iyadoo alfaada qaar ay ku yar kala duwan yihiin waa inagii uu soo maray waanu soo noqon doonaa markaa dee dadkii qof waliba mas-uuliyad buu hayaaye mid waliba waa inuu mas-uuliyadiisa kasoo baxo wa can camr bni shucaybin mas-uuliyadduna waxay keensanaysaa kolkaa caruurtii iyo ehelkii iyo dadkii laga mas-uulka ahaa in khayrka la faro wax loo sheego ayay mas-uuliyaddii markaa keensanaysaa wa can camr bni shucaybin camr ibni shucayb waxaa laga wariyey can abiihi aabihii inuu ka wariyey can jadihi awowgii inuu kasii wariyey abkaasina radia allahu canhu qaala anahu qaala inuu yihi qaala rasuulu اllah rasuulka ilaahay wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalama muruu fara awlaadakum caruurtiina bالsalaati salaada fara wahum iyagoo abnaau sabci siniina toddoba jira markaasoo toddoba sano gaadhay toddobadaa sana oo markay mumayisiinta noqona waa sinu tamyiiz oo markay wax kala soocayaan wey wadribuuhum garaaca calayhaa salaada ku garaaca hadday tukan waayaan oy sagsaagaan wahum abnaau cashirin iyagoo toban jira toban jir marka ay gaadhaan wafariquu baynahum kula kala kaxeeya fi lmadaajici jiifyadana ku kala kaxeeya markay saa u roonroonaadaan gogol ha ku wada seexinine macni waxa weeye meelo kala duwan seexiyo weeye si aanay markaa idabdarro u barani xadiiث xasn rawaahu abu dawuuda bsnaadi xasan waa xadiiث xasana abu dawuud baana sanad xasana ku wariyey sidaa sheekhu sheegayna weeyaano sanadkiisu waa xasan waxasanahu alcalaamatu lalbaniyu raximah llah imaamu lalbanina u taxsiiniyey weeye waa tahay xadiidkaa soo socdaana isaguna shaahid buu yahay weeyaan silsiladan haddaba camar ibnu shucayb waxaa laga wariyey can abiihi camar ibnu shucayb can abiihi aabihii wuxuu ka wariyey oo dee shucayb qudhiisa ah can jaddihi awowgii wuxuu ka wariyey yani abkaa shucaybihi awowgii wuxuu kasii wariyey halkaas had iyo jeer way soo noq noqotaa markaa xadiidta la dhiganayo aad bay silsiladaasi usoo noq noqotaa soo maha marka inaynu u yar fiirsannaa waa mid lagama maarmaan ah baleeg camar ibnu shucayb wuxuu ahaa camar ibnu shucayb ibnu moxamed ibnu cabdillaahi ibnu camr ibnu lcaas buu ahaa soo ma aragtid markaa shucaybka halkaa ku yaala aabbihii moxamed buu ahaa moxamedkaana waxaa aabbihii ahaa oo dhalay saxaabigaa jaliilka ahaa cabdillahi ibnu camar ibnu alcaas soo ma aragtid dee axaadiista kusoo noqnoqonayo sidaa awgeed ba ahlulcilmigu waxay isku qabtaan marka silsiladan la yidhi waa can camar ibni shucaybin can abiihi can jaddihi jadkani waa jadkee yani damiirkaa can jaddihi ku jira ayuu u noqonayaa ma camarka hore u noqonayaa oo dee camarka hore hadduu u noqonaayo hadduu u noqdo cidda laga wariyey waxa weeye waa moxamed moxamedna waxaa dhalay saxaabigii maahe saxaabigii baa dhalay mise damiirku wuxuu u noqonayaa shucayb kan dambe ya ee abka ah oo shucaybkaa awowgii ka wariyey dee shucayb haddii damiirka loo celiyo shucayb awowgii waa saxaabigii waa cabdillahi bnu camar ibn alcaas marka ahlulcilmi badani waxay mareen waana soo saxiixa ahe in damiirku u noqonayo abka oo shucayb ah markaa shucayb baa awowgii oo cabdillahi bnu camar ibn alcaas oo saxaabiga ah ka wariyey silsiladaana ahlulcilmi badan oo imaamu lbukhaari iyo imaamu axmed iyo ay ku jiraan ayaa xujaystay sidaa awgeed waa mid sugan weeye وعن أبي ثرية صبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال وحيري قال رسول الله رسولك إلهي وحيري صلى الله عليه وسلم علموا براء الصبية إلمها يربراء الصلاة صلاة لسبع سنين تضبى سنة كبراء صدبى جرمركو يهي صلاة براء قيمه هذا فضل هذا وناق هذا سيوفي عنتها شعليسي طهارة هذا ويسد هذا ya bara weeye salaada wadribuuhu ku garaaca calayhaa korkeeda ibna cashri siniina toban sano marka uu joogo haddii uu la iman waayana ku garaaca xadiidu xasanu rawaahu abu daawuuda watirmidiy wa qaala xadiidu xasanu xadiidun xasanu saxiix miyuu ku daraya ya marka calaa kuli xaal xadiidkan dambana isna waa xadiid sugan weeye imaamu اlalbani waa u saxiixinaya صaxaxahu alcalaamaة اlalbaniyu raximah اllah waay markaa xadiidkan dambana uu sugan yahay kaa horena way isxoojinayaan oo shaahid bay isu yihin qaala wuxuu uhi walafdu abi dawuuda muruu sabiya bsalaati ilmaha yar fara salaada idaa balaga sabca siniina toddoba sanad marka uu gaadho salaada fara riwaayaddana ma lafdigan abi daawuud qudhiisuna waa mid oo sugan markaa xadiidkaas marka laysku soo dudubo uu sugaya waxaana laga qaadanayaa caruurta in khayrka iyo wanaagga la faro khayrka iyo wanaagga la farayo waxa ugu horeynaya tawxiidka ugu horeynaya ma garateen tawxiidkaa la barayaa ilaahay baa la barayaa ilaahay inuu sarreeyaa la barayaa soo ma aragti sifaadka ilaahay iyo magacyadiisa wixii suuragala ama ay fahmi karaan baa la barayaa intaa dabadeed marka tawxiidka laga yimaado waxaa la barayaa salaaddii baa la baraya soo ma aragti salaaddii ayaa la baraya waana loo faahfaahinaya wixii kolba dee munaasib axkaamta u ah ilan waxyaabaha aanay qaadiba karin baa jire wixii kolba maskaxdoodu ay qaadi karta ee munaasib iyaga u ah ayaa la barayaa markaa loo sheegaya ilan wixii waa carruur yaryar moogta intaasaa la baraya saddexdaas sano toddoba jir sideed jir sagaal jir ilaa toban uu ka gaadhayo saddexdaas sano haddii xataa ay ka tagaan lagu garaaci maayo soo ma aragtid lakin waa la faraya waa loo sheegaya waa lagu tacliiminaya waa la baraya waa loogu celceliya wahaakada toban jir markay marayaan de way iya roonaadeen soo maaha kolkaa hadday tukan waayaan oy sagsaagaan kolkaa waa lagu garaacaya garaacaasina wejiga waa inaanu noqon garaac dee markaa mubarixoo shadiid oo adag oo waxyeelaynaya ilmihiina waa inaanu noqono iska darbu ta'diibu noqdo waxaa markaa halkaa laga qaadanaya horta darbigu waa wasiilatu min wasaa'il tarbiya garo waxyaabaha wax lagu edbiyo ama wax lagu tarbiya ayuu ka mid yahay soo ma aragti dadkuna had iyo jeer way kala duduwan yihiinoo qaar baan ilaa la yar taabsiiyo aan tarbiyoobin ama aan toosinba ma garata markaa dee in lagu talax tago sidan inagu aynu isticmaallo loo isticmaalo baan sax ahayn haaliban inagu garaacsa inu isticmaalo ama haweeney ha la garaacayo ama ilmo yar ha la garaacayo ama xataa macallin ilmo yar ha edbinayo sidan aynu inagu u isticmaalno garaacu talax tag baa ku jira soo ma aragtid markaad adilada ufiirsatee dib ugu noqoto nooc talax tagaa ku jira ya nasalu laha asalaamata walcaafiya markaa marka aan sidaa loogu talax tegin waa wasiilo marka loo baahdo ee waanada iyo wacdiga iyo wixii ka sokeeya waxba qaban waayaan waa mid haddii allaba kuu roon yahay dee la adeegsan kara wey markaa sida dadka qarbiyiinta ama reer galbeedka iyo dadka ku ta'auray sida ay u dhigaan ma aha soo ma aragtid sida ay u dhigaan he ma aha laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay ka daliishadeen inaan ilmaha yar waxa weeyaan lagu garaacahayn qur-aanka waxaa la yidhi toban jir gaar ahaan inta uu ka yaryahay waayo waxaa la yidhi isagoo toban jirka yar salaaddii ha ku garaacina soo maa xifdu lqur'aan iyo salaadda iyomaa weyn ya salaadda soo maa tii weynayd oo salaaddii haddii laguhaha ku garaacin taxfiid lqur'aan ama xifdisiintii qur-aanka ma lagu garaaci karaya ya waaya allah sahlo taasina ta noocaasa weeyi waxaa kaloo uu sheegay alkhaibu lbaqdaadiyu raximah llah alamru bsalaati wdarbi calayha inama huwa calaa wajhi riyaadati la calaa wajhi lwujuub marka ilmaha yar la leeyahy hala faro salaada ha laguna garaaco waa inuu salaaddii ku tababarto wey salaaddii sii barto uu sii hagaajiyo si hadhow marka uu qaan gaadho uu si wanaagsan ugu gudan karo ee ma aha in la leeyahy waajib bay ku tahy waayo dee weli waa iska marfuuculqalamo weli waktigii ilaahay wax ku waajibin lahaa ma gaadhin marka calaa kulli xaal carruurtana waa ina had iyo jeer sidaa markaa loola socdo oo hanuunkana ilaahay baa hayo oo maaragtay gacanta ilaahay buu ku jiraa waa in ilaahay loo baryo oo loo duceeyo dariiqa wanaagsanna la tuso dee jeer markaa lagu dadaalo qofka carruurta uu ka warhayo aadhow markay dee markaa sii fogaadaan ay lumaan un aanad markaa iscanaanane waa in waxa weeye intii lagu dadaali kara lagu dadaalo ilaahay khayrka iyo wanaag hayna waafajiyo halka aynu u dayno subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online